bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa talsana f m kusoo dhawaada warka subaxnimo qodobadan saaka idii haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo xeer madaxweyne dib ugu soo celiyey tirajooyinkii ciidan sareeye guuda cabdalla cabdalla kooxo hubeysan oo degmada wadajir ee gobolka banaadir ku dilay sarkaal ka mid ahaa ciidanka baambeyda soomaaliyeed maamulka galmudug oo bilaabay nabadeynta maleeshiyaadkii ku dagaalamay gobolka galgaduud beeraleyda degmada afgooye oo ka hadlay waxsoo saarka dalagyada beeraha ee sanadkan dugsiga sare ee ganacsiga iyo xisaabaadka adhalti oo xaflad ballaaran u qabtay in ka badan lixdan kun oo arday oo ka qalin jabisay faraacyada kala duwan ee iskuulkaasi iyo madaxweynaha ama maxkamadda watan ama maxkamadda ugu sareysa kenya oo madaxweynaha cusub ee wadankaasi rayla udhinka u fasaxday dib u eegista qalabka codadka doorashada
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waxaad hesheen dulmarka warkeena subax waa subax arbacaha taariikhdu waxaay ku beegan tahay kow iyo soddonka bisha sideedaad ee agoosto sannada laba kun labay labaatan u diyaar garooba qodobadii warkeena subax aad maqasheen oo dhammaystiran aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xeer madaxweyne dib ugu soo celiyey darajooyinkii ciidan sareeye guudo jenaraal cabdalla cabdalla sida warkaani ugu faahfaahinayo wariyeyna deefo
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xeer madaxweyne dib ugu soo celiyey sareye guuda cabdalla cabdalla maxamed dhammaanba darajooyinkii iyo xuquuqdii ciidan uu ku lahaa hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka si waafaqsan qodobada sideetani toddobaad iyo sagaashanaad ee dastuurka kumeegaarka ee dalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana ku saleeyey xeerkan madaxweyne sharciga dhismaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee l r afar iyo toban soona baxay sanadkii kun sagaal boqol todobaatankii codsi uu usoo gudbiyey saree guud cabdalla cabdalla maxamed iyo muhiimadda ay leedahay in dib loogu soo celiyo xuquuqdiisa darajooyinkiisa ciidan si waafaqsan dastuurka iyo sharciyadda dalka saree guud cabdalla cabdalla maxamed laga bilaabo maanta oo aan sixinay xeerkan madaxweyne wuxuu xaq u yeelanayaa dhammaanba xuquuqda ciidan ee sharciga uu u gol yahay iyadoona xeerkan uu baabinayo dhammaanba wixii xeer ah oo loo markaa ka horreeyey xeerkan madaxweynaha ayaa dhaqangalay agoosto laba kun iyo labaiyo labaatan soddonkeeda oo ah markii lagu baabi lagu baahiyey faafinta rasmiga ee dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo markii uu ku guuleystay doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waa shaqsigii labaad uu usoo celiyo darajada ciidan waxaa ka horreeyey markaas jenaraal saadaq cabdulaahi saadaq john taliyii hore ciidamada booliiska ee gobolka banaadir oo ahsan sidaan oo kale loogu soo celiyey xeerka markaas darajooyinka iyo xuquuqda uu ku lahaa ciidanka booliiska soomaaliyeed kadib dowladii hore ee madaxweyne farmaajo oo markaas gabi ahaanba darajooyinka uu lahaa ka xayuubisay
mahadsanid cabdinaasir dhinaca kalena kooxa hubeysan ayaa degmada wadajir ee gobolka banaadir waxa ay ku dileen sarkaal ka mid ahaa ciidanka baambeyda soomaaliyeed allaha u naxariistee kooxa hubeysan ayaa degmada wadajir ee gobolka banaadir ku dilay cabdi ibraahim ciid oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada baambeyda soomaaliyeed goobjoogayaal ayaa waxaay xaqiijiyeen in marxuumka ay laba nin oo ku hubeysan bastoolad rasaas ay ku fureen xilli uu ka soo baxay masjid uu ku dugaday salaadii cishaha dhaawac soo gaaray ayaana loola cararay cisbitaalka digfer halkaasi ayuuna ugu dambeyntii ku geeriyooday marxuumka kooxda dilka geysatay ayaa goobta isaga baxsatay waxaana daqiiqado kadib soo gaaray ciidanka dowladda oo halkaasi baaritaano ka sameeyey dilalka qorsheysan ayaa maalmihii ugu same- maalmihii ugu dambeeyey waxay kusoo badanayeen magaalada caasimada ee muqdisho iyadoo habeen hore degmada kaaraan ee gobolkani banaadir qarax loogu xiray kaarigiisa lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii siyaasadda ee maamulka degmada yakshid waxaana maalmihii dambe magaalada caasimada ah iyo gobolada dalka kusoo badanayay dilalka ama falalka la xiriira een, am- falalka amniga lidiga ku ah Een, sidoo kale dilalkan ka dhaca magaalada caasimada ee muqdisho ayaa inta badan waxaa mas-uuliyaddooda sheegta ee dagaalamayaasha al-shabaab oo inta badan iyagu dilalka loo geysto madaxda iyo ee, hay-adaha ee, dowliga ah ee ka dhaca caasimada iyo gobolada dalka iyagu inta badan sheegta ee, mas-uuliyadda ee dagaalkaasi ama dilalkaasi ka dhaca inta ugu badan caasimada dalka ee muqdisho iyadoo habeen hore degmada kaaraan ee gobolka banaadir kaaraan xaafada buulamaxa ay kaarigiisa qarax loogu xiray gudoomiye ku-xigeenkii ee siyaasadda ee maamulka degmada yakshid ee gobolka banaadir kana beeraleyda degmada afgooye ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay ka hadleen waxsoo saarka dalagyada beeraha ee sanadkan sida warbixintan uu nagu soo diray waryaheena ibraahim mayow bashka
soomaaliya sannadihii dambe waxaa yidhaahday roobabkii ka di'i jiray deegaanada gobollada soomaaliya saamaynta ugu badan ee beeralayda ayaa noqotay webiga oo biyaha laga waayey bilooyinkii ugu dambeeyey sannadihii u dambeeyey ma jirin dalag si toosa u soo go'a waxaa badatay khasaarada beeraha ku yaalla deegaanadan gobolka shabeellada hoose maantay waxaan u joognaa tabinta waxyaabaha ku soo kordhay beeralayda gobolkan shabeellada hoose beeralayda ayaa xilligan u diyaargaroobaya sidii ay wax soo saar badan ay u samayn lahaayeen xilliga deerta maadaamu aan tacab badan la samaynin xilligii guga ee sii dhammaaday waxa ayna aad u soo dhowaynayaan biikeenidda webiga shabeelle oo mara deegaanno iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobolkan shabeellada hoose xilligan waxaa diyaarsan beeraha loogu talagalay in dalag badan lagu soo saaro xilliga deerta qaarkood waxay u xayirnaayeen biyaha webiga iyo roobka se beeralayda qaar ee heysta ceelbiyoodka ayaa howshooda si caadi a u wata waxaana xilligan ay ku howlan yihiin waraabinta qudaarta sida koostada barbarooniga basbaaska ansalaatada iyo qudaarta kale ee yaryar qaar ka mid ah beeralayda xilligan ku guda jira tacbashada beeraha ayaan ku booqannay beerahooda waxaana aan weydiinnay sida ay uga faa'iidaysan karaan biyikeenidda webiga wallahi ina biil aanaa jirta laakiin hadda maasha allah webi waa noo imaaday Een, ma- maasha allah waa ka waraabsan weyna hadda hadda maana webi oo maana hadda hooshiis ay maana meel dhadhowna ceelan ka waraabsana waa jirta awaar badan waa dhacday ilaa afar afar sano saddex sano iyo bar meelahaas awaar waa dhacday laakiin hadda maasha allah hadda wi- webiga waa noo waxaa noogu dhib badnaay webiga webigan hadda maasha allah biyo badanaas keenay waaba inaas fasahaada iska dhow yahay hadda Ah. hadda waxaa lagu jiraa bilaaw deerta lagu jiraa gu waa soo moodin markaan bas waay. bilaaw deerta allah boofisan aynad waa ujeedin ya sunta oo maana aws dilaaya waay ma fahmino marka shaqadaan aan hayna waa kana koley ceelkan waa aragteen koley maana waraab lagu hayo had waanim haysan biyo webi waa haysanaa kheyra- beeraha si fiican noloshooda way u socotaa si kali laaba hoshoodana waa lagu jiraa waana la war
odayaasha qaar ayaa sheegaya in dhallinyarada aysan xilligan u diyaarsanayn in ay wax soo saar badan sameeyaan beddelkeedase waxay ugu baaqayaan in dhallinyarada ay u soo jeestaan in dhulkan khayraadka ku jira ay wax ka soo saartaan heerkaas ay baaji ay ka qaataan waxaa lagu gaarsiiyey waa beer
dhinaca kalena xabad joojin ayaa laga gaaray dagaal beeleed ka dhacay maamulka galmudug todobaatankii bishan ayaa deegaano hoostaga degmada cadaado iyo caabudwaaq waxaa ka dhacay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac kaas oo u dhexeeyay laba maleeshiyo beeleed ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaana ku baxay waxaana eh, kulan ka dhacay eh, deegaanadii ay dagaaladu ay ka dhaceen lagu qabtay kulan u dhexeeyey eh, dhinacyadii dagaalamay wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug cabdi maxamed jaamac oo ka mid ahaa dadkii nabad ama nabadeynta u baxay ayaa v o e da waxa uu ugu waramay dadaalada nabad ama nabadeynta ee halkaasi ka socda
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah waxaa mahadsan tahay v o a waxaa kasoo baxay dhowr go-aan oo noo ahaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda galmudug intuba ay isla og yihiin go-aamadaas waxaa kamid a kow xabad joojin in la samey labo meelaha inaan bino dambe laga samayn karin saddex wax hub ah ciidamada u dhexeeya dibira iyo labale oo daaq dhul daaqa aada ugu fiican ah inkastoo ay hadda jilaal tahay in maaragtay hubka iyo binooyinka ay mamnuuc ka yihiin waxaa la gaaray in ciidamada hadda meesha jooga oo maleeshiyaadka ahaa oo dagaalka ka qayb galay oo labadaa beelood ka socday in laga fogeeyo meelahaas kuwo walbana meeshoodii ay ka yimaadeen dib loogu cesho dagaalku hal maa socday maalinkii labaad dowladda galmudug ciidamadeeda qalabka ciidamada qalabka sida oo dowladda federaalka iyo kuwa galmudugba baa madaxweynuhu amray inay halkaas tagaan ciidamadaas baana ku guuleystay inaan dagaal dambe iyo dhibaato dambe ka dhicin ay xakameeyaan maleeshiyaadkii meesha ku dagaalamayay sidoo kalena amnigii iyo iyo saldambeynta ay soo celiyaan intaas markii kadib ka bacdina dee waxaa tiri arrintan aan kaaga sheekeynayo ah inaan anagu tagnay meeshii maalinkii la saddexaad kadibna aan gobashaa dhignay gobashiina go-aamadaasna ay kasoo baxeen alxamdulila meeshaas waxa weeye runtii waa deegaan dhul daacsin ahoo runtii hadda waqti silaalaa lagu jiraa hadda markaad fiirisid wax gaar oo isaga duwan yahay deegaamada kale ma jiraan laba meelood oo dhinaca dhinacan qolyaha saleemaanka dhinacoodana waxaa ah meel yaa dibira oo cildiyood ay ka qaban yihiin dhinaca qolyaha weyrlacdaana meel yaa laba galle baa iyadana waxaa ka qodan celal biyo ah oo dadka iyo xooluba ay ka cabaan laakiin intaa udhaxaysa waxaa laii sheegaya baraaga baraagay iyo muxuu ahaa wax lamida inay jiraan oo waa dhul daacsina inkastoo ay hadda aada abaar u tahay marka waxyaaba hadda anagu isleeyahay waxay kaga duwan tahay dhulka kaleeto ma arag ha laakiin waafa inay jiraan kuwa badan baa la heli karaa ama dadka kale horta sideedaba dadkaan shacabka waxaa gacanta u galay hubki hub waliba boobayaal oo yani muddo gaaban dad badan waxaa sugmi karaa baa gacanta u galay waxaa u galay sidoo kaleeto hubka waa hub waaweyn oo hubkii ciidamadu ay inay isticmaalaan ayagoo gacan amniga uu ku jiraay baa gacanta u galay ilaa dagaalkii ahliga ah wixii ka dambeeyeyba mararka qaarkood kuma tilmaami karta inay dad shacaba yihiin waxaa ku tilmaami karta qabaa-il hubaysan oo sidii militarigii u hubaysan markii khilaaf yaru yimaadana isu isticmaalaya dhammaan waxyaabaha ay haystaan oo dhan isticmaal taas bay keentay in muddo gaaban dagaal soconaya dad badan ay ku dhaawaamaan dad badan ay ku dhintaan marka xalalka la heli karo waxa weeye in dowladda galmudug sida hadda la sameeyo kahorta la mamnuuco waxyaa waayahay codkaasi waxaa ugu dambeeyey waxauu ahaa wasiirka arrimaha gudaha maamulka galmudug cabdi maxamed jaamac oo ka hadlayey heshiisya laga la dhigay maleeshiya beeleedyo iyagu maalmihii ugu dambeeyey halkaasi ku dagaalamayay dhinaca kalena maamulka puntland ayaa shaacisay inuu furmayo shir looga hadlayo khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada wasiirka maaliyadda maamulka puntland xasan shire abgaal oo ka hadlay go-aanka ay ku joojiyeen wadashaqeynta wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ayaa sheegay in dhowaan uu furmi doono shir lagu xalinayo khilaafkaasi cusub wasiirka oo wareysi siiyey idaacadda b b c da ayaa warsi- wasiirka cusub ee maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya waxa uu ku eedeeyey in uu gaaray go-aano uusan kala dashan dowlad goboleedyada taasi oo keentay in la joojiyo wadashaqeyntii kala dhexeysay sidoo kale wasiirka maaliyadda puntland ayaa sheegay in xiriirka dib loo soo celin doono markii wasaaradda federaalka ilaaliso heshiisyada la xiriira maaliyadda ee hore loo gaaray dalka wuxuu ama waa federaal wa- wasaaradda xamar joogta oo keliya ma ahan waxaan rabnaa sidii aan u wada shaqaynaynay dowladdu in ay ka madax banaanaato qofki ama qof keligii in ama in uu yidhaahdo aniga sidaan ay- ayaa iri ayuu yiri wasiirka maaliyadda puntland mar uu wareysi siinayay idaacadda afka soomaaliga ku hadasha ee b b c da halka warkaasi kale een kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho markaana aqbaraadka dibadda haddii aynu eegno ee maxkamadda sare ee wadanka kenya ayaa madaxweynaha cusub ee dalkaasi rayli odhinka waxa ay u ogolaatay in uu baaritaan ama in uu een, dib uogista ama inuu ama waxay u fasaxday dib uogista qalabka codadka doorashooyinkii dhowaan ka qabsoomay gudaha wadankaasi kenya garsooreyaasha maxkamadda ugu sareeya ama ee, kenya ayaa ku amray guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xa- een, xuduudaha in uu u fasaxo een, wakiilka xisbiga musha- musharaxa madaxweynaha kenya rayle odinka inay kormeer ay ku sameeyaan xog- eh, kaydiyaasha eh, kum- eh, kum- ama kumidiyada ama kumbiyuutar ama kumbiyuutarada loo isticmaalayay gudbinta tirinta codadka iyo keydintooda maxkamaddu waxay sidoo kale amartay in muddo sideed iyo afartan saac gudahood ah baaris iyo dib u- ama dib uweegis lagu sameeyo shan iyo toban xarun oo codbixin ah taas oo qayb ka ah ee diidmada uu doorashada ka gudbiyey odinka kadib markii wafuula ee jukabati oo ah gudoomiyaha guddiga doorashada uu shaaciyey in madaxweyne ku-xigeenkii william ruto uu ku guuleystay doorashadii la qabtay sagaalkii bishan agosto ee dhammaadka ah gudoomiyaha maxkamadda mm, martana come ayaa faray ama fartay madaxda booliska inuu si wanaagsan u sugo ama u sugo ee amniga u sugo amniga wakiilada inta ay socoto howsha kormeerka oo ka dhici doonta meel aan la shaacin todobada ama todobo ee qaadi ayaa arbacada maanta ah dhegi ama dhegeysan doonta dacwadda la xiriirta doorashadii madaxtinimada ee wadanka kenya kasoo- ka dhacda taas uu kusoo baxay madaxweynaha la doortay ee william ruuto guudaan dhegeystayaal wanaag intaa warkii subaxnimo raadiga dalsan ee muqdisho warkan kiisa xiga nabadgeliyo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel